رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة هذا كان باب الأمر أمر كل إسفري باب كيسي وهي بإحسان الذبح قورع وحل قورع أيو إن لفعن أيو iyo walqatli dilkii ama qisaasa noqota ama xadhaba noqotee adigu haddii wax la dilayo iyadana dilkii iyo hay-adii loo dilayo in la fiicneeyo wa taxdiidi shafrati mididii wax lagu gowracayay in la afeeyo dee wax afweyn oo markaaba waxa weeyaan dee intii loogu talagelay goynaysa si neefkii loogu raaxeeyo inuu noqdo shafrana waa almudya ama khaasatan marka ay ballaadhan tahay in shifaar iyo shafaraat labadaba waanay ku jamciyaan wuxuu uhi musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana ismaaciil bn culayata can khalidi اlxaday can abi qilaabata can abi اlashcati can shadaad bni awsin qaala anahu qaal bal sanadku kolley waa dad bal saxaabiga mooye inta kale aynu marar kala duwan soo aragnay barhkoodna ay aada u badan yihiin dee abubakarna waaba ninka raqamka koobaad mashaayikhda muslim ee axaadiidta uu kaba oranaya axaadiistiisa kun iyo dhowr boqol ba sare u dhaaftay oo waa ninka koobaad marka la eego xagga warinta iyo badnideeda mashaayikhda muslim khaalid alxadaa ina mehraan iyo abu qilaaba cabdullaahi ibnu zayd iyo abulashcadkan aynu hore usoo marray sharaaxiil ibnu aadan la yidhaaho saddexdooduba deesan horeba usoo marray taabiciintii bay kaga mid yihiin oo xadiidka markaa sanadkiisa waxaa ku sugan saddex taabici oo kala warinaya ama shadaad ibnu aws kolley imika aynoogu horeyso wax saxaabade hore uu soo warinayay may jirin waana صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida abihiina waa صaxaabi aws aws ibnu haabit baa la yidhaha waxay walaal ahaayeen aws xasan ibnu haabit shaacirkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh isaguna marka leega aws bederna wuu joogay uxudna waa lagu dilay say dee culimmadu yidhaahaan oo dagaalkii beder dadkii ka qayb galuha aws baan ujeedaa shadaad waa yar yahay markii dambena uxud baa laguba dilay ama shadaad oo inankiisa waa saxaabi isaguna waaba kan rasuulka ilaahay xadiidka kaba xafiday culimadii saxaabada ee markii dambe shaam degtayna ka mid weeye wuxuu ihi markaa muslimna xadiidkan uu ku leeyahay waana xadiidkii imaam nawowi raximah اllahu tacaala uu arbaciinkaba macnaha ballaadhan uu leeyahay ee isagoo qaacido guud ah ama axaadiidtii jawaamicda ka mid ahayd kitaabkiisaas uu axaadiida noocaas ah kuba uroriyey si ugu soo arooriyay taas baydoo halkana uu ishaari doono sharaxaba marka wuxu uhi shadaad qaala sintaani laba khaslo xafidtuhumaa waan xifdiyey can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo laba arrimood ama laba ayaan ka xafiday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in allaha ilaahay kataba wuxuu qoray amray weeye oo uu dee dadkii bal maalan ama dee faray lagu adkeeyey lagu booriyo amray alixsaana samafalka iyo calaa kulli shayin shay kastaba oo shay kastaba dee waxa weeye ixsaankiisii buu faray ixsaankii cibaadadu waa ruuxii oo laba yimaado cibaadadu si ay ugu taamsanayd ay ugu kaamilsanayd iyadoo adaabteediyo tii wadata bal ixsaanka qatliga iyo dabxigana dee waatan arki doonaa xadiidkani kuba tacalluqsan yahay wuxuu ilaahay subxaanah wa tacaala farad ba yeelay laasimiyey ama amrayba alixsaan calaa kulli shay marka labada khasluu sheegayaana waa labadan midna qatliga ay tahay midna dabxiga ay tahay fa idaa qataltum dadkii mu'miniinta baa lala hadlayaa haddaa wax dishaan oo doontaan inay wax dishaan faaxsinuu fiicneeya alqitlata hay-ada iyo sida aa wax u dilaysaan fiicneeya ruuxii ama wixii aad dilayseen xataa ayaanu dee ina wixii la gooracayno wax la dilayaba walow dee dabxigii gaar loo xusayo yaan la cadibin la dhibin lagu silcinin naftiiya bal si fiican dilkiisa iyo hay-ada loo dilaya haba noqoto faaxsinu lqitlata xataa ruuxii mujrimka ahaa ee dee qisaas ahaan loo dilayay haddana dee isaga tacdiib iyo waxay mila ku sugan tahay iyo taa loolama imanayo si fiican dilkii hawl dhaco faaxsinu lqitlata qitladna soo imaka halkan sharaxnayo nooguba sugan qaaftu way kasrisan tahay waxaana in markaa noqonaysaa master hay oo waa xaalada iyo hay-adii wax loo dilayey taas bay noqotay haddii marka qaafta halkan fatxa un ay tay dee masteru maray noqon lahayd faaxsinu lqitlata waidaa dabaxtum haddaa wax gowracdaanna macnaha doontaan inay wax gowracdaan haddii la gowracayna gowraci waa dhacaybeen waa doonaysaan inay gowracdaan wax faaxsinuu hagaajiya addabxa gowraca hagaajiya kollay nusqooyinka qaarkoodna waxaa dhacay halkan si alqitla muwaafiqeed oo faaxsinuu dibxata oo iyadna hay-ade hay-adii iyo xaaladii iyo si aa wax u gowracayseen fiicnayo wanaajiya oo de ay ka mid noqon doontoba inta yar jumlada xadiidka ku dhammaanayaan ama faaxsinuu dabxa gowraca fiicneeya waliyuxida ha afeeyo axadukum axadka idinka idinka mide waa kii dee doonaya inuu wax gowraco shafratahu mididiisa ha afeeyo oo axadda sikiina waxadadahaa wastaxaddahaa intuu waa isla wada macnee xagga luqada oo waa iyadoo dee la soofeeyo ama hagaag loo afkeedii adigu hagaag loo soofeeyo oo lahala afeeyo walyurix ha u raaxeeyo falyurix markaa ha u raaxeeyana dabiixatahu waa wixii uu gowracayey ficili macnaa mafcuula weeyaan oo waa wixii madbuuxadiisi adee la gowracayey taas ha u raaxeeyo oo si uu u raaxaynayaana dee ixdaadu sikiinba waa raaxayntan si aanay dee maalan midi saawirah oo afkeedu uu xun yahay haddii lagu gowraco maantoo dhan lagu hayo ni hore ugoyneefkii tacdiib baa uguba sugan raaxadii meeshii ma jirto ruuxdiisina waxay ku baxaysaa bal kolkol inay dee saririn iyo khalqi kuba baxdaaba suurtagale waxgoyni aanay jirin haddaba ixdaadkan layna faray sakiintii iraaxadii ayuu qeyb kaba mid yahay oo ah in mididii hagaag loo afeeyo oo wax afweyn ay noqoto la dedejiyana goyntii la goynayey intii la goynayey waxaanu halkan shaarixu leeyahay waxaana fiicano ama mustaxaba inaanu anlaa yuxida sikiina bixadrati dabiixa iyadoo arkaysa inaanu horteedii dee isagoo halkan iyadii soo qabtay ama jiifiyey iyadoo arkaysa inaanu iyadii mididii ku soofaynba horteedii aragtideed waanlaa yadbaxa waaxidata bixadrati ukhraa midna inaanu gowrac iyadoo tii kale ay arkaysay u muuqato oo waxa weeyaan inaanu ku hor gowracin oo waana dee kolley dee iyadii baa ugu sugan argagax iyo waxyaalaha uguba sugnaanaya walaa yajuraha ilaa madbaxya intuu jiifiyo halkii uu ku gowracayay inaanu usoo jiidin eedna halkaa uu ku gowracaya inuu markaa kuba lagdo bal in ijaaskeedii iyo bal waxyaalo kale oy culimmadu kuba dardaraan sida qurdubiyana way jirtahay intuba umuuraan culimmadu sheegayaan waxaa dee daliilkeedu yahay arrinkan rasuulka ilaahay nafare ee uu yidhi waidaa dabaxtum faaxsinu dabxa gowraca fiicnayntiisii baa umuuraha tan iyo dee umuuro kaleo kollay kutubta kaleba kuba sugan in waxa weeye iyadaa ay daliilkeedu yaho oo ixsaankii dabxiga ama hay-adii loo gowracaye la fiicnaynayey ayay umuurahaaso lala yimaado iyo waxyaalaha ay culimmadu yidhaaheen ma haboono lagaba taga ay kaba mid tahay bal xadiidku kolley waa sanuu sheekhu kaba cabiray min alaxaadiidi aljaamicati liqawaacid alislaam oo dee ixsaankii maaha wax intanun kuba khaasee qeyb ka midaba weeye waxaanu faaxsinu lqitlatana wax kastoo qatiila ama qisaasa loo dilaya ama xada loo dilaya ama tan dabaaixdiina qatiilkii ama qatilgii bay kaga mid noqonaysaa walow dabxigii gaar loo xusay oo dee macnaa la fiicneeyo la iska ilaaliyo tacdiib iyo waxay mila kuba sugnayd taas baa adigu xadiidkuu yahay de waana xadiidka ha dhammaanteen aan soo wada aragna kutubtii ugu yareerayna sida arbacuunkiiyo inaguma sugnaa macnihiisuna uu markaa taacad yahayba وxadثnah yaحyى بن yaحyى qاaل xadثna هushaym xا وxadثna isحاq بن ibrahيm qاaل أخbarana cabdالوهاaب الثqaفiy xا وxadثna abubكر بن ناaفiع qاaل xadثna غundar qاaل xadثna شhuعbaة xا وxadثna cabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimiي qاaل أخbarana محamed بن يوسف عan سfyاn xا وxadثna isحاq بن ibrahيm qاaل أخbarana جrيل عan maنصuر kul haؤuلاء عan khالد الxdاء بإsناaد xadيiث بن curayaةa وmaعنىa xadيiثi waa xadiidkii makaan ka soo baxnay uun duruq badan oo muslim kuba wariye weeye marka kul haؤulaaئina wuxuu leeyahay e halkay waxay imika mansuur iبn الmuctamir waa sanadka inoogu dambeeyey kolayna khaalid iyo muslimna saddexbaa udhaxaynaya sida kan iyo ka ku xigoo sufyaan thawri weeye maha sufyaan ibnu cuyeyne moxamed ibnu yuusufka ka horeeyaana waa firyabi iyo ka ka horeeya oo dee shucbo isagu waa shucba saddexaas mus markaa marka la eego saddexaasi way simayin ee labada ka horeeya ayaa ka tiro yaroo laba laba ah halkay kuwani saddex saddex ka yin markaan eegno muslim iyo khaalid inta udhaxaysa iyo hushaym ibnu bashiir oo markaa yaxya ibnu yaxya tamiimi kaba wariyey cabdulwahaab الثaqafi ama cabdulwahaab bn cabdiljmajid الthaqafi oo isna isxaaq ibnu rahawey ka wariyey waa shantaasuu sheegaya kulu haؤulaaءi xadiidka kuwaa dhammaantood waxay ka wariyeen can khaalidin اlxadaa'i khaalidka ina meheraan alxadaana saynu soo marnay kollay nin kaba iibiya ama kaba sameeyo tolo ma ahayne waa la fadhiisan jiray nimankaa kaboolayaasha oo dee tasan buu markaa laqabkan ama nisbadan ay kuba raacdeen isnaad ibn xadiid ibn culayana markaa ibnu culaya waa kanaynu kaba soo baxnay imakaan laftigaas soo marne isnaadki dee waa khaalid intii ka dambeysay oo can abi qilaaba can abilashxat can shadaada taas baa isnaadka ama xagga xadiidkana macnihii buu leeyahay haddaanay barhkood alfaadaha qaarkood wada lahayn baabunahyi can sabri lbahaa-imi wuxuu u baabaysan yahay nahyintii la iskaba nahiyayey bahaaimta waxyaalaha aan hadlahayn ee dee xayawaankaee noolee dee arwaaxdalaba ama ha noqoto say noo soo socoteen digaaggii oo kale dajaajo haba noqoto xayawaankan kale bahaa'imta la dhaqdo ha noqoto adu waa wixii naflaba guud ahaan xidhitaankoodii la xidhayey meel lagu xidhayey la xabaasayey si loogu toog marto weeye iyagoo dee waxa weyan taas bal nahyintii la iska nahyay nahyiguna waa litaxriime taas buu baabkeedii yahay waana axaadiid waan arki doonaa waa dhowr xadiide xadaثna mحamed بن المثنى qال xadaثna mحamed بن jaعفr qال xadaثna شhucbaة qال samictu hiشhaam بna زayd bn hiشhaam بna زayd بn أنس بn malik qaaلa dakلtu maعa jadي أنس بn malik daar الxakم بn أyuba bal kolley hishaam ma laha xalina waan soo haynay hishaam ibnu zayd ibnu anas ayaa wuxuu raacay oo la socday awowgii anas ibnu malik waa taabici yar isagu markaasoo dee waa kan awowgiiba la kulmee wax kaba warinaya wuxuu yidhi no waxaan galay anoo awowgay maciisa ah daaralxakam ibni ayuub ninka xakam ibni ayuub la yidhaaho daartiisii xakam ibni ayuubna waa nin ay xajaaj ibnu yuusuf ilmadeer ahaayeen waa nin reer saqiifa markaas waxaan u qabiiba dee xajaajka walaashii oo gabadh zaynab la odhanayo walaal ahaayeen buu qabay isagana naa'ibkii sidee isagana ciraaq ciraaq oo dhan iyo bal wixii ka sheeye xajaaj isagaa xukumayey waktigaa dee laga bea cabdimalik ibnu marwan iyo waktigii welidii ilaa kaba dhimanaye basre markaa magaaladan basre ee anasna magaaladiisiiba ahayd isagaa naa'ibka xajaaj ahaa ninkan xakam la yidhaaho soo xaafid iyana soo naqliyaan raximahum ullah iyo kayrkiina kaana yudahi ibna cama ibna camihi fi ljawr ninkaa ilmaadeerka ahn xajaajna xagga marka la eego jawrka iyo dee taas waa ninku dhowdhow ama isaga shabahayu ah waaba khaliifadiisi ama waa ninkaa naa'ibkiisa ahaa weeye waana inadeerkiisa edigiina xaggii jawrka iyo taasna waa e kolley anasin waaye qolooyinka xajaaj dhibi way ka soo gaadhayba laakiin markii dambe cabdimalik ibnu warmaan buu ibnu marwaan buu ashkatooday oo kaas baa ku yidhi faraa ka qaado nabadgeliyo bal taas baa jirtay anas haddaba gurigan bay galeen waa daartiisii faidaa waaba qowmun qowm qad nasabuu bukhaari oo kale dee fityaan aw qilmaan baa dhacday oo niman dhalinyaro ayay ahaayeen waxaana muuqata un dadkii isaga atbaacdiisa ahaa ay hayno meeshu waa gurigiisii iyo dee meeshiisii aduu gurigiisii faidaa waaba wuxun baa u arkay qowmun qowm oo isaga wax ku soo kadiyey unuu markii arkay qowmkaasoo qad nasabuu taagay manaa joojiyey meel bay ku xidheen dajaajatan dajaajad yarmuunahaa iyagoo leebabkoodii waabay ku toog baranayeen oo lagu tartamayay oo leebabkoodii ku ganaya dajaajana waxa yidhaahaanba dee laftigan ta'dan kuba sugani maaha wax dee ta'niid keenayse waa adigu asmaada ajnaasta waatan mufradkeeda iyo jamacoodaa korkorta lagu kala farqiya waa dajaajna digaaggii dhammaantii weeye dajaajana waa mufradu dajaajuun oo markaa mudakarkii iyo mu'anaskiiba walow dee dajaajka mudakarkaa diikna ay dee luqadii ay uguba sugan tahay waa wax u wada yimaado bal waa taas kolley walow luqawiinta qaarkood kalaamtaa ka duwan ay leeyihiin laakiin say yidhaahaan taas weeye saa xamaamatun oo kale xamaama maaha imaka wax ta'niis ta'dani ta'niis maaha waa ta tilmaamaysa un mufradnimo oo ismigii guud ee ismu jinsiga aam aam aam alxamaam buu ahaa xamaamatuna waa mufradkii un oo mudakarkii iyo muanaskii labadiiba kuba dhacaya kana waa saas oo kale bal way jiraana bacdigood kalaam lah oo kolkol markay taa tahay ismu jinsiga addajaaj iyo addijaaj kala qaado idhaaho haddii daalka la kasriyena waa qaybtii mudakarka ahayd oo mufradkiisuna diikun buu noqon haddii addajaaj la idhaahna waa mu'anaskii oo markaa mufradkiisuna dajaajatun buu noqon barkood baa saasna iyadana luqawiinta barhkoodii way idhahan bal taa hore aan leenahay waayo waxaa badan noocaas oo imaka namlatun iyo annamlu oo kale nakhlatun iyo annaklu iyo bal markaa tamratun iyo atamru iyo waa baabkeeda oo dhan oo waxyaalahan walo dee kuwan imaka waxyaalahan oo dhan mudakar iyo muanas kaba yimaadaan laakiin waa kii mufradkii un mid kasta u ku dhacaya qaala wuxuu yidhi hishaam baa odhanaya faqaala anasun anas baa yidhi isagoo dee munkarkan iyo ficilkan xaaraamta u sheegayo kaba nahiyaya nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu nahiyey an tusbara in la xabaaso macnaha an tuxbasa weeye dee lilqatli weeye waa san oo kale lirami iyo wax lamida an tusbara albahaa'imu waxyaalaha bahaa'imta ah iyagii waxay iska celinayeen aan had lahaynba in la xadho loo xidho in hadaf laga dhigto iyo ram iyo wax lagu toog barto rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa nahiyey nahyiguna waa litaxriim axaadiid kalena way noo dambaysaa waxadaanii زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حا وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة وحديث كما كان كبصوا بحني دريقي متغني نوغو سغنا محمد بن جعفر مغندر با شعبة كورنيي إما كان قلدا كلهم ولي وأبو أسامة حماد بن أسامة iyo khaalid ibn اlxaaris iyo labada imaam yaxya bnu saciid alqadaan iyo cabduraxmaan ibnu mahdi labada imaam intoodaas baa dhammaan xadiidka shucbo ka wariyey isnaadkiisiina waa can hishaam ibni zayd can anas ibni malik oo waa xadiidkaan kaba soo baxnay yaxya iyo ibnu saciidna waa yaxya alqadaan ninkii qariinka ahaa iyo dee laba sina cabdiraxmaan ibnu mahdi ay isku waqtiga ahayn isku aqoon tahay malaa da-yar malaa hadduu midkood ka yar weynaa xagga marka la eega sanay sanadna way wada dhinteen waana labadoo dee marka waqtigoodii imaamu ahlijarxi watacdiil dahabi kaba cabiro dee ninkay jaraaxeeyeen ay dhaawacaan ama ay daciifiyaan iyagoo dee aada u adegin oo nin muctadila laakiin hadday isku raacaan buu yidhahaa laa yandamilu wallahi jurxu laa yakaadu yandamilu wallahi jurxu anaa dhawciisa ay gaadhsiiyeen isuu bogsadaa way adag tahay kol hadday labadooda isku raacay ninkay daciifiyaan de waa ninkaa daciifka ahun wixii ay weliba isku waafaqaan sanadna waa wada dhintay laba boqol iyo boqol iyo sideed iyo sagaashankii hijirada waana sanadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo macna ibnu ciise iyo raggaasi ay dhinteen وxadثna cubaydاللahi بn mعaadi qal xadaثna abi axaadiث waa isla macno waana inoo socotaa bal alfaado kalena waa inoo dambeeyaan xadiidkii anas baan halkaa kaga baxnay ibn cumar iyo ibn cabaas baana inoo dambeeya laba xadiiث ay leeyihiin وxadaثna cubaydاللahi بn mعaadi qal xadaثna abi qal xadaثna شhucbaة عan cadiyi عan sacيid bni jubayri cadigun wa cadiي bn haaبt عan ibn cabaasi an النabiya slى الlaهu عalيه وasلم qaala laa tatakiduu ha yeelanin oo shay-an shay fiihi fiigiisa aruuxi nafi ay ku sugan tahay garadan hadaf iyo waxaa ku toog barataan ha ka dhiganina saa dee dajaajkan ay kuba samaynayeen iyo wixii lamidka ahaaba oo inta meel lagu xidho dee ay noqoto in dee sihaam iyo leebiyo waxyaalo lagu ganaba si iyadoo lagu baranayo lagu tababaranayo ama lagu toog baranayo ama taasba laa تتkiduu شhayئa في ruuxu غarضا waana nahyigu للتaxriim waana taa nahyigaa horaynu soo marnoo kale وxadaثna محamed بن بشhاar qال xadaثna محamed بن جaعفر وعaبدالرحمن بن مهدي عن شhuعبة بhda الإسناaد مثله bal شhuعبة markii hore mعاad بن mعاad baa ka warinaya imikana محamed بن جaعفر iyo caبدالرحمن بن مهدي baa ka warinaya isنaadkuna waa kii xadiiثkuna lfti ahaana la mid weeye kii makaan kaba soo baxnay wowna waa xadiiث iبن cabaas saciid iبn jubayrna waa ninka iبn cabaas ka warinaya bal xadiid kalea iyaduna inoo soo socday isku mid yihiin laakiin صaxaabi kala warinayo وxadaثna شhaybاn iبن فaruqa و abu kamili wlfd لabi kamili qaala xadaثna abu cawaanata عan abi bshri عan saciid iبn jubayri qaala abu bshri waa jaعfar iبn abi waxshiya ama jaعfar iبn yaas qaala wuxuu uhi mara bnu cumara ina cumar baa wuxuu soo maray binafarin koox iyo jamaaco qad nasabuu taagay oo meel bay dee ku xidheen oo dee iyagoo meel saas u dhigay dajaajatan dajaaj ama xbadigaaga yataraamuunahaa iyagoo bal markaa qoomkaasi yatasaabaquuna fi ra'yi ilaahi waa ku toog baranayaba bal way ku tartamayeenoo waa kaasoo dee bal matalan lababkoodii bay la dhacayeen iyadoo bal tasaabuq ba ay tahay arrintu falamaa ra-w bna cumara markay ina cumar arkeen ayay tafaraquu canhaa kala tegeen tafaraquu way kay kala tegeen canhaa waa can dajaajati faqaala bnu cumara ina cumar baa wuxuu yihi man facala haada ayaa waxaan sameeyey ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay lacana uu lacnaday man facala haada ruuxa waxaan sameeyey wax nool ka dhigta hadaf iyo garad uu bal matalan saa oo dee toontaa rasuulka ilaahay waa nahaye uu lacnaday lacnaduna waa waxyaalaha caddeeya ama laguba garto ficilku inuu xaaraam yahay oo bal wax weyn yahay dembi kabiiraaba uu yahay oo waa dembi kabiira inuu yahay waa waxyaalaha dalaa-isheeda ah uu taas bay kaba mid tahay lacnigu bal xadiidku isagoo laba dariiq inoo dameemee dariiq kala dambeeyuu inoo socon doono xadiid kaloo jaabirna waa ka sii dambeeya oo isaguna la macneen markii hore waxaan soo aragnayay can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin imikana un waa can saciid ibni jubayr can ibni cumar oo cabdillaahi ibni cumar saciid ibni jubayr baa xadiidkii ka wariyey in kaa horena ibnu cabaas baa waxaa ka warinayay saciid ibni jubayr waxaana riwaayada inoo soo socotaba inoo dambaysayna rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam lacana man itakada shayئa fiihi ruuxu garada oo la mid ah laa tatakiduu shayئa fiihi ruuxu garada imaamkii weyne daraqudni oo kolley dee horena waanu soo aragnay axaadiid kala duwan uu hadal leeyahay ictiraab leeyahay ama isagoo in waxya taas kolley kitaab dee kitaabkiisna maanta waa madbuuce kitaabkiisa dee istidraag iyo tatabuc ahaan tatabuc ba waa madbuuc oo kale imaam nawowina kolley in badan waa ka jawaabayo waa soo dhigtay laakiin halkan kalaamugumaba sugneen wuxuu bal yidhaahaa xadiidkan ibnu cumar bukhaari iyo muslim way wada wariyeen waa mid xadiidka hore ibnu cabaasna muslim buu inoogu sugan yahay labadaba saciid ibnu jubayr baa warinaya laakiin arrin buu yidhaahayo kaa hore cadiy ibnu haabit ninkaasa waa nin hiqa ah ayaa saciid ka wariyey cid kaloo la wadaagsatay ma jirto abu bishrin kan dambe isagaa saciid ibnu jubayr kaba warinaya markaa laba ninoo kalena uu magacaabaa oo abu bishrin xadiidka la wadaagsaday oo saciid markaa iyaguna kala wariyey hadalkiisa macnihiisuna uu yahay si waxay riwaayada hore mid farda oo keli ay tahay riwaayadan kalena mutaabacooyin ay leedahay oo isagu si uu raajax yeelayo xadiidku waa min musnad ibni cumar ee maaha min musnad ibni cabaas oo uu baltan raajax yeelaya bal bukhaari dee tan kalena uu ishaaraa une xaafidnu xajar filxubaari umuuraha kama hadli labada riwaayo ciddii waslisi u jawaababa isagoo bal matalan labadiiba markaa le de waa laba dariiqo labadooduba sugane bal adigu waa xadiidku maaha arrin kuba yime waa isagoo labada riwaaye ay wada yimaadeen xadiidkuna uu mid yahay ayaa se wuxuu daaraaquni raajax yeelaya xadiidku inuu min musnadi ibni cumar wuxuu ku raajax yeelayaana saciid ibnu jubayr xadiidkan dambe qolooyin kale oo abubishrin kale in la wadaagsadaa jira laakiin ka hore wuxuu leeyahay cadiy ibnu thaabit mooye cid kale saciid ibnu jubayr kamay warin oo tudooranaya laakiin waasan dee labadii dariiq wata labada saxiix inoogu sugan muslimna labada dariiqba inuu sugan yahay ayuu usoo dhigtay weeyaan oo macnaa kaa musnad ibnu ay wadaagsadeen labadaba ay wariyeen labadiina saciid ibnu jubayr kama warinayo وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna هشaيم qال أخبرna أbو بشhر عن سعيد بن جuبير qال mر بن عمر iن cمر ba wuxuu soo maray بفتyاn min qرayشhi niman dhalinyaro oo qrayشh kaba mida فتyاn waa جمع فتn weyo فتn ayaa فتyاn markuu جمcu qilo yahayna فityة bay ku جمciyaan فityة markuu جمع kasro yahayna فityاn baa laguba جمciyaa kolkolna alfata waa tan addoonka looba isticmaalo oo isaga marka alfata la leeyahay ee addoon loo isticmaalayo mid yar iyo mid weynba way kuba idlaaqaan sida aljaariyaba markay addoon u isticmaalayaan ta yar iyo ta weynba islaantiina aljaariya markay addoon tahay laakiin sidan oo kale markay dad xora ay tahay dee jaariyana waxaa loo isticmaalaa un gabadha dee weliba aan roonaan ee waxa weeyaan yar bal aan gashaati roon noqon bay jaariye yidhaahaan tan kale fityaanna waa nimanka dee ninkaa shaabka ah ee dhalinyarada ah un ee kaweyn lama yidhaha in macno majaas ay ta mooye laakiin addoonka ama addoomaa labadaba ma kala qaadaane way u wada isticmaalaan haddaba niman dhalinyaraa meeshii oo qoraysh bay ahaayeen kuwaasoo qad nasabuu meel dhigay weeyaan oo taagitaanka halkan dee way xidheen oo meel buu saas hadaf ahaan iyo qarad ahaanna way ugaba jeedaan dayra dayr walxaal hum iyagu yarmuunahu ay leebabkoodii ku ganayaan dayr kasta baa nisqooyinka muslim dhacday waxaana dee dayrka inta badan ay tahay waa dee jamac baa loo isticmaalaa ama mufradka daa'ir baa la yidhaha iyadoon ta la gelin waa aad bay u yartay in daa'iratun la yidhaaho waxyaalaha duulaya mufradkiisa ee daa'irun baa la yidhaahaayo waa naadir ba haddii in daa'iratun la yidhaaho markay noqoto mufrad ahaan de waxay markaa tani keenaysay ama dee daahirku ahaa in la yidhaha qad nasabuu طaa'ira wahum yarmuunahum laakiin wuxuu sheekuba soo naqlinayaa luqa yar oo dee qolooyinka kalena way soo naqliyeen oo in jirto kolka lafdigan addayr in midkii iyo jamcii labadaba uu ku wada dhaco macnaa alwaaxid waljamci labadaba uu ku wada dhaco haddii bal masalan taas luqadaasi kole day jirto ee imaka xadiidkiina uu imaka may hayn duyuur badan waxay meesha dhigeen mid buu ahaaye luqadaa kale ayuunbuu xadiidku kuba yimi oo ah lafdigan addayr in dee kii keli ahaana looba isticmaalo ama luqada uu kuba wada dhaco uu ku dhici karo ama loo lagu idlaaqaba waqad jacaluu walxaal qad jacaluu ay u yeeleen oo lisaaxibi dayri dayrka kii lahaa waa daa'irka dee waxba dajaaj ha noqoto badda ha noqoto waxaan adugu ay markaa meesha soo qaateen xamaam haba ahaadee dee waa waxaa duulaya un kulla khaadi'atin mid kasta oo gefto oo min nablihim leebkooda ka mida ayay saaxiba dayr ay siiyeen oo macnuu waa maxay yarmuunahu macnaa si aan laftigii hore kusoo maray yataraamawnaha waa lafdigii xadiidkanu macnaa yatasaabaquuna fi ramyi ilayh waa majmuuco iyagii baaba dee waxa weeyaan ramyi ahaantan iyo waadkan waabay ku tartamayeenba kii isagu dayrkan lahaa inay wax nool buu ahaa meeshiina way ku xidheen oo meeshay dhigeen waana tanoo leebabkan baa lala dhacayaa dee waxaani waa dhimanayaa markaas oo waana tan nahyigu kuba yimi waa tacdiibkan dee wax nool la cadaabayo tan baa taxriimkan adag iyo nayig nahyigan iyo lacnadan ay uba timiye waxay halkay dee si waxay isaga siinayaan uu qaadanayaa dayrkiisii kol hadduu iyagii siiyey sahmiga lala waayo eeg sahmigii lala helo ma laha ee sahmigii lala waayo meeshiina waa jamaaco fitya baba inoo taala bal jamc kasraa meeshu yaalla sahmi kastoo lala waayo isagaa qaadanaya namligii haddii aanu ku dhicin isagaa qaadanaya taas bay uba yeeleen lisaaxibi طayri kula khaadi'ati min namlihim kolleyna bal iyadna lugadu waa wuxuu leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala khaadi'a imaka halkan bay waa lugo jirtee way kuba timeen waxaa afsaxa mukhdi'a oo sheekhu adigu hadal buu yar wadaa ujeeddadiisu waxa weeyaan uun waxaa jirta laba lafdi ama dee ficilkan marka la eego akhda'a iyo khadi'a laba macnay kala yihiinoo hadduu ruuxu shaygan camdi ahaan buu u sameeyey de waa waxaan qaladkaa nahyigii buu camdi ahaan uguba dhacayo waxyaalaha caynkaasa dee khadi'a ayaa laga cabira ama ficilku yahay waana kan ismigiisa faacil khaadi noqonaya oo markaas oo tallahi laqad aasaraka allahu calayna wain kunaa lakhaadi'iina gefan wixii u samaynay waxaan waxay u badheedheen oo taas oo kale waxa weeyaan oo aabbahoodna istakfir lana inaa kunaa khaadi'iin iyo ina fircauna wahamana junuudahu ma kaanuu khaadi'iin macnaha wixii dee waa wax loo badheedhay lagu sameeyey oo waxaana dee gef ama xumaanba ah taas khadi'a laga cabira ruuxiina waa kan khaadi la odhanayo bal taas iyada waa mid haddii ruuxu waxbuu doonayey laakiin wax kale ayaabuu dee wixii imika uu xabadiisa ay kuba dhacday oo kale ama shaygan kumuu talagelin shaygan qalad ahaan buu u asiibay iyada taas waxaa laga cabiraa akhda'a yukhdiu markaa ruuxii ismigii faacil ama muxuu noqonayaa mukhdi buu noqonayaa halkan markaa waxay ahayd dee imika daahirku wuxuu ahaan laha luqadu ay keenaysay kula mukhdi'atin oo inay wixii markaa gees mare ee meeshii laakiin wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala tana inoo soo naqlinayaa inay luqa jirta iyaduna xataa kaa isagoo khada'a ama aan lagu talagelin qalad ahaan loo sameeyey iyadoo hulaasiga lagaba cabiro markaa tana taasin bay waafaqsanaanaysaa luqadaasay kuba tim buu leeyahy waa luqada labaadoo abu cubayd iyo jawhari iyo qolooyin kaleba ay soo naqliyeen kula khaadi'atin min nablin falama ra'ow ibna cumara ina cumar markay arkeen bay tafaraquu kala tegeen way kala yaaceen oo dee waa garanaya inuu diidayo waxaan oo taas faqaala ibna cumara ina cumar baa wuxuu uhi man facala haada waxaan yaa sameeyey lacana allahu man facala haada allah ha lacnado kii waxaan sameeyey tan u leeyahy waayo wuxuu rasuulka ilaahay buu lacnadaa ka maqlayo ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay lacana wuu lacnaday man itakada ruuxa ka dhigta shay-an shay fiihi ruuxu nafi ay ku sugantahay qaradan hadaf iyo wuxuu ku toodbarta kaba dhigta rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh uu lacnaday sababtu ficilkan baa ficil xaaraama ficilkan baa dembi weyna waana ficilkaa dee naxariista ilaahay ruuxa ama naxariista ilaahay uu kaba dheerayo uu kuba mudanayo shakhsigii haddaanu kaba toobadkeenin ama ilaahay si kale uga dhaafin xadaثnي محamed بن xatim qal xadaثna yaحya بن سacيidi عan بn jurayji xa وxadaثna cabd بن xmaydi qal aخbarana mحamed بن bkri qal aخbarana بن jurayji xa وxadaثnii haarun بن cabdالlahi qal xadaثna xajaaج بن mحamedi qal qal بن jurayji aخbaranii abu زubayr bal xadiidku duruqdiisu kolley abu zubayr bay isugu imanaysaa marka labada horena waxaabay ahayd ibnu juraj baa labada horeba kuwa wada sugnaa ka uu sheekha muslim moxamed ibnu xaatim yahay iyo ka cabdi ibnu xumayd u sheekhiye muslimba ibnu juraj bay ku kulmayeen ama kan dambe xajaaj ibnu moxamed baa soo galay oo bal maalan adigu me xajaaj ibn isaguna waa ibnu juraj unbuu kaba warinaya lakiin xadiidku waa xadiid abu zubayr xajaaj ibnu moxamed ilacwar musisna kolley hore aan usoo sheegnay caadadiisa ah isagoo akhbaranaa iyo xadaanaa iyo haaliban dee ma isticmaalee cibaaradiisi waa tan bal khaasatan ibnu juraj markuu wax kaba warinayo qaala qaala ibnu jurajin arrinkana maaha imika hadduu ruux tadliis lagu yaqaano ama uu mudalis yahay oo uu dee cibaaradana koleba isticmaalo qaala ama dee marka aan de waxa weeyaan labadii mucaasaroodeen isna marka la eego dariiqadii bukhaariya aan samaacoodu sugnaan inuu wax kala maqleen sugnaan iyo umuurahani umuuro itisaal keena maaha oo cantii bay laba mid tahay oo itisaal kuma cadda laakiin maxaa jirta in qaalo dee aymo kale markay isticmaalayaan oo kale xukm kaley leedahay laakiin markii uu xajaaj ibnu maxamed isticmaalayo qaaladani akhbarani ama xadaanii bay lamidta waa sheekhiisan ibnu juraj oo in badan wax kaba warinayo si wax kaga warinayo weeye waa siqadii caadadiisa inuu isticmaalo marka qaala qaala ibnu jurayjin akhbaranii abu zubayri أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل in la dilo شhayء شhay min الdawaabi daabooyinka kaa mid ah jamcu daabatin ayadibu calى الأrض mذkr iyo muanasna way kuba dhacayeen صbrا xaala kwniha masbuura iyadoo la xidhay la xabaasay oo iyadoo nafti ay ku jirto inta meel laguba xidhay dee ama wax lagu tuurayo sahmi iyo wax laba mida lagu ganayo taas rasuulka ilaahay uu nahiyey waana nahy litaxriim waana taa aynu soo marnay ba xadiidkii anas nahaa rasuulu llahi salى اllahu alay waslm an tusbr albahaim afarta xadiid markaa kolley macno keliya wada leeyihin alfaaduhu aynoo kala wada duwaneen waxaana markaa bal iyada dee inooguma sugan uun waxa la wixii ruux leh ruux leh tacdiibkooda iyo tamhiilkooda iyo waxyaalaha caynkaas yasan oo kale in loo xidho dee litaraami shay xaaraama inay tahay taas baa inooguma sugan nahyigana waa litaxriibaan nidhi sababtuna xayawaankii oo lacad tacdiib waa taa ixsaankii qatliga iyo ixsaankii dabxiga iyo dee ilaahay subxaana watacaala wuxuu farad yeelay ama laasimiyo dadkiina amrey ay tahay aynu soo aragnay xadiidkii hore tacdiib xayawaan baa ku sugan itlaafkii naftiisaa kuba sugan bal haddii waxaan waxa hilibkiisa la cuno ahaa in saa marka lagu dhinto waxa weeyaan saa markuu ku baktiyo ma noqoni oon la gowracin xalaal ma noqonayo maaliyadiisii oo la dayacaana way kuba sugnaanaysaa iyo manfacadiisii uu lahaa haddii aanu wax isagana wax la dee hilibkiisu ay banaan tahay aanu ahayn haddii dee sidaas manfacadii kale u lahaa bal marka waxa weeye waa ficilkaa xaaraamta ama waxaan banaaneyn weeye dembi weynaa bismi illahi araxmaan iraxiim kitaab aladaaxi adaaxida kitaabkeedii weeye baabu waqtiha adaaxi dee uma baahnin tacriifkeedii umuuraheedii bal xagga luqooyinka ay halkan sheekhu soo naqlinayana dee bal afar luqay soo naqliyaanoo iyada udxiyatun ama idxiyatun oo hamzadii waxa weeyaan la kasriyo iyadoo xarakadeedii la raacinayo labadaa waxay ku jamciyaan san imika inoo taala aladaaxi oo yani waa la shadaa lana takfiifiyaa daxiyatuna waa luqo kaleo saddexaad oo daxaayaasa cadiyatun ba cadaayaa loogu jamciyo waa luqo saddexaad luqo afraadna adxaatun oo markaas uu jamiceedu uu noqonayo adxa adxa uu noqonayo saas baana yowmuladxaaba looguma magacaabay waa adxaatun oo mufrada jamiceedii baa adxa noqonaysa ardaatun arda bal waanay jiraan luqada carbeed qolooyinka carbeed kuwa markay adxaa noqoto kuwa tadkiiriyo markaa tasriifiya xadiisna waa inoo dambeeya iyo kuwa iyagu ta'niisiyo markaa aan tasriifinahayn labaduba way jiraane bal waxa ay tahay inuu waxyaalaha ama dee shayga bahaa-imta kaba mida dadka ama ancaamtii kaba mida ewaktigan imikaba inagu soo dhoweey dee waxa weeyaan la qalo taqarub daraaddeed iyo ilaahay subxaana watacala in looguba dhowaado taasba wey haddaba kitaabkeedii baa inoo bilaabmaya caawa waxaana usoo horeynaya baabu waqtihaa weeye bal waqtiga iyada ay tahay ama ay dee waqtigeedu waqtigu bilaabmaye la gowrici karo haddii laga horreysiiyana aanay odxiyadii dee mashruuc ahaydee qurbada ahaydee nusuga ahayd aanu noqonayn buu taasba baabkeedii yahay kale waa baab axaadiisu ma badna waxaa la arkaa saddex xadiis ba inaanay ka badnaanaya lakiin xadiis baa aada u dheeraan doono duruqdiisu badnaan doonta bal hadday suurto gasho markaa xadiidkaa duruqdiisu badan tahay waayo kole duu xadiis keliya yahay markaan alfaadihiisa si fiican u yar ogaano duruqda bal haddii ay suurtagal noqoto waan sraacin karnaa xadiidka saddexaad aan kaba iyoynaan gaadhin ben marka waana waqtigeedii bay axaadiian abwaab ba aynu sukeen daba socon doonta haddii ala idhaaho xadaثna أحmed بن yuنuس qال xadaثna زhayr qال xadaثna الأswad بن qaysi xa وxadaثnahu yaحyى بن yaحyى qال أخbarana abu khaysmةa عan الأswad بn qaysi qال xadaثanii jundub بن سfyaan qaala horta dadku waa dad aan soo wada aragnay axmed ibnu yuunusna waynu soo aragnay waana imaam oo axmed laakiin yunuskani inuu awogu yahay dee waxaan soo ogaanay kolley waana nin imaam axmed iyo dabaqadiisii ah waa ka hor dhintay bal maalin nin la tashaday oo yidhi bal yaan u rixleeya yaan u xereeya ayuu yihi ubax axmed ibnu yunus ama axmed ibnu cabdillahi ibnu yunus fa inahu shaykhu lislaam imaam axmed zuhairka iyo abu khaysamuuna labada sanadna u kala sugana waa zuhair ibnu mucaawiya saxaabiguna horeynu usoo aragnay laakiin isna awowgii un baa loo tiiriyeyoo waa jundub ibnu cabdillahi ibnu sufyaan waayo sufyaankani waa awowgii aabihii waa cabdullaahi ninkaas weeye jundub ibnu sufyaan ibnu cabdillahi ibnu sufyaan qaala wuxuu uhi saxaabigaasi shahidtu waxaan xaadiray aladxaa waa ciid aladxaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa falam yacdu ma dha ma gudbinba yacdu cadaa yacdu macnaha lam yatajaawas weeye oo waxa weeyaan muu dhaafin oo arrintiisii may dhaafsaneen weeye oo kama gudbin an sallaa inuu tukaday oo wafaraqa uu ka faaruqay min salaatihi ine salaadaana horeynaysa hor dhow iyo taas salaada ciidda horeynu usoo marray kitaabka ay horreysee an sallaa inuu tukado wafaraqa min salaatihi sallama xaala kownihi sallama weeye ama qad sallamaba dee si basriyiinta qad haddaan iskaba qadarana waan iska xaalaysana oo xaal uu yahay mid salaama naqsaday oo salaadiisii ka baxay oo la kufiye waxba aanin qadaran ujeeddadu waxa weeyaan rasuulka ilaahay sha'nigiisu ma dhaafsanaynba markii aan salaaddii uu tegay inuu salaaddii tukaday salaaduu ku bilaabay salaadiisii buu ka faaruqo deetu kaga faaruqayna waa inuu salaamo naqsaday markii taasi dhacdayba iyadooni wakti saasi kaba soo wareegin aanu khudbayn fayda waaba idaadu waa tii fujaayada wuxuun baaba kusoo keliye waa rasuulka ilaah yara arkaya laxma adaaxiya adaaxi waana ti aan lahay ya-da waa la shadaa lana takfiifiya waana da udxiyatun iyo idxiyatun jamaceed adaaxi hilibkeed buu arkay oo qad dubixat markii uu ka baxayba salaadii hilib buu arkay waa hilib adaaxe oo la gowracay qabla an yafruqa min salaati intaan salaadiisiiba kaba faaruqin ee dadkii gowracna waxa la arkay inay laba tukadeen horteen bay sii gowraceen faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man ruuxii kaana aaday dabaxa mid gowracay udxiyatahu udxiyadiisii qabla an yusaliya intaanu tukan aw an nusaliya amase inaan aw nusaliya waa shaki uun intaanaan tukan ninkii udxiyadiisii gowracay falyadbaxa gowraco makaanaha meesheeda macnaa neefkaasi waa neef hilib uu qashay unbuu noqonayaa sa inoo dambaysana nusugii iyo qurbadii ma noqonayo ee meesheedii iyada bedelkeed neef kale ha gowraco waman kaana ruuxii ahaaday lam yadbax kolley kaanada waa iska dee kolkol xashwi waa loo siyaadiyaaye waa iska zaa'idun labada meeloodbe waman lam yadbax baa macnuu yahay waman kaana lam yadbax ruuxii ahaaday mid aan gowracinan hore u gowracin udxiyadiisiina falyadbax ha gowraco bismi illaahi qaa'ila bismi illaahi isagoo magacii ilaahay ku gowracaya tasmiyadii laba imanaya taasa gowraco waxadaana abubakr ibn abi shaybata bal xadiidka jundub baan siraacinaynaa intaynaan xadiidka baraa gaadhin waana xadiidka duruqda badan leh waxadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana abulaxoosi salam bnu sulaymin can اlaswad bni qaysi can jundub bni sufyaana qaala anahu qaal waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay un ruwaadda unbaa khaasatan labada hore ayaa dee markii hore aan inooguma sugnayn waayo aswad ibnu qays iyo jundub labadaba waa xadiidkii dee saxaabigii warinaye taabicii kaba warinaye abulaxwasna waa kan magaciisii bay noo dhameeyey maanta qaala wuxuu yihi markaa jundub shahidtu اladxى maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam falama qadaa salaatahu salaadiisii markii uu dhammaystay gutay binaas dadka uu tukinaya markii ay dee ka baxay ayuu nadara eegay oo wuxun baa bu arkay ilaa kanamin ari xaggii buu eegay uu deeyey arigaasoo qad dubixata la gowracay oo wuxun baa bu arkay sida taa hore aynu kuma soo aragnay ari adaaxi ahaa oo la gowracay waa salaada horteedba lasii gowracay buu arkay xaggiisuu dayey way nadareen faqaala wuxuu yihi man dabaxa ruuxa gowraca qabla salaati salaadii horteed ruuxa gowracayba man dabaxa ruuxa gowracay udxiyadiisii qabla salaat falyadbaxa gowraco shaatan shaato iyo neef ariya makaanaha waa makaana shaati alatii dabaxaha qabla salaati waman lam yakun ruuxii aan ahaanin dabaxa mid gowracay udxiyadiisiina falyadbaxa gowraco calaa smi illahi magaca ilaahay ha ku gowraco un weeyo isagoo dee kaashaan ama dee waxa weeyaan ku dhawaaqayaba waxadaanaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa abu cawaanata xa waxadaanaa isxaaq bnu ibraahima wabna abi cumara can ibni cuyeynata labadan dambe ina cuyeyney kaba wariyeen kilaahumaa kilaahunaa wuxuu u wadaanaa ibnu cuyeyne iyo abu cawaana labadaasna can ilaswad ibni qaysin bihada lisnaadi waa isnaadkiisii can jundub waqaala waxaana yidhaaheen laakiin abu cawaana iyo ibnu cuyeyna markay aswad kaba warinayeen xadiidka cala smillaahi ka xadiidi abilaxwasi sida salam ibnu islaam xadiidkiisii waayo ina xadiidkii ka horreeyey ee abu khaysam ama zuhayr ibnu mucaawiya uu kaba warinaya aswad waxaa inooguba sugnaa bismi illaahi kolleyna waa isla macno falyadbax bismi illaahi kana waa cala smi illahi alfaadi buu ilaalinaya xdثna عbayd للhi بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شعبة عن الأسود أنه سمعa جندبا البجلية جندبkii reer bajiila ayuu mqlay qaaل xaaluu yihi isagoo ku qowlay شhaytu رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم waxaan u joogay oon xaadiray rasuulkii ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلaaم عaليه oo صلىa يومa أضxan oo saytaala waana hadalkii aan yar horeysiinay imaam nawwina raximah اllahu tacaala wuxuu soo naqliyey laba luqa aladxa inay ku sugan tahay oo atadkiir oo reer qays luqadooda ah iyo ataniis oo reer tamiim luqadooda markaa qoladii dee mudaker laftiga kaba dhigtay way tasriifinayaan oo markaa halkan waxaan iskaba aqrinaynaa saa ii xarakaysan ba sallaa yowma adxan haddii laakiin ama yowma adxa waa haddii la taaniisiyeen uma khadaba uu khudbeeyey faqaala wuxuu yihi man kaana dabaxa qabla an yusaliya falyucid ha celiyo makaanahaa meesheedii waa dabiixo kale ama dee dibxi kale has ha ku celiyo dee mid kale halkeedii ha qalo waman lam yakun dabaxa ruuxii aanu ahayn mid gowracay dee intana salaada horteedna falyadbax ha gowraco bismi illaahi ilaahay subxaanaه watacaala ismiga iyo magacii ha ku gowracay qayla bismi illah xadثna mحamed بن المsنى وبن bشhاar qaala waxay yidhaheen labada mحamed ee yidhaaheen kana kafarasay rihaanin xadثna mحamed بن jaعفari qaala xadثna شhucbaة bhada الإsنaadi miثlahu isnaadkan isan dambe can الأswad can jundubin الbajari matnguna waa kii horeo kalo xadiidkii jundub halkan buu inoogu dhamaaday kolley xadiidka bareya kuwa ka dambeeyana ama waaba islaba mid une iyada ta iyada halkan inoogu sugani waxa weeyo xadiidka halkan sheekhu horta deqorooyinkiina sharax haysta adxiyada iyo xukumkeeda iyo taas buu kaba hadlayaa in waxaana uu soo noqonayaa jamaahiir alculamaa inay yidhaaheen waajib ma aha ee sunno weeye oo ruuxii dee isagu ka taga isagoo wax cudurdaar aan lahayn haysta oo heli karaana ma dambaabayo inuu qadeeyaana ma laazimayo dee kii ka la yimina ajrigan iyo sawaabka badan ee soo arooray buu leeyahay waana uu magacaabayaa oo dadkii o dee waa jamaahiir alculamaa waana jiraan dawaa'if culimada ka mid oo dee wujuubka ama ruuxii muusirkaa kuba tegey ama dadka magaalooyinka dadka baadiya ayaanay kuba waajibinna kuba tegay bal taasiyelase adiladu siay tilmaamayso kolley haddaanu ruuxu ku nadirin haddaanu isagu islaasimin waajib maahay laakiin waa sunno adag weeyo ay tahay ruuxii karayey inuu ilaaliyo suu fadliga badan ulaba yimaado ee acmaasha maalinta lalaba yimaadona waa acmaasha uguba mudan ayuu yahayba dhiiggaa la daadinayaaba ilaahay daraaddii loo daadinaya arrinta kale halkan inooguba sugan kolley xadiidka iyada inoogu sugan waa waqtiga odxiyada xadiidkan iyo axaadiista dambe waxay noogu sugan salaada dabadeed in waqtigeedu gelayo haddii salaada laga horreysiiyo odxiyo ma noqonayso bal ruuxu hadduu kaba jaariye dadkan imika waxaan sameeyey ka jaahil bay ahayn xagga waqtigii taasi cudurdaar may keenin la yidhaaho dee jaahil baa ka ahayd ee neefka odxiyo hadii noqdo ee waxa weeye waqtigeedu kaas weeyaanoo lagama horreysin kare ninkii waqtiga ka horreysiya neefu qashay unbay noqon waana alfaada inoo dambaysa haddii ala yidhaaho waa shaatu laxmin ama hirib uqadamahu liahli waa neefu shiraystay bal markaas taas bay noqonaysaa waqtigaas laakiin haddii laga dambeysay waa markaa kolley tanna hadalka waa yar dheeraynayaa culimada qaarkood baa waxay qowlkoodii waa sida shaaficiye oo kale iyo haddii dee cadceeddu ay soo baxdo oo bal matalan ay dhaafto uun salaad ciid waqti laga tukan kari lahaa labada khudbadna laga aqriyi kari lahaa xataa ficlan yaan salaaddii laba tukaninbe in dee odxiyada waqtigeedii uu gelayo lana qali kale taas bay qabaan aimo kaloo iyagu axaadiidana kolley aada qowlkooda u xoogeynayso ah inay leeyihin may ficlan waa in salaaddii la tukado haddii meeshii imaam jiray oo sanna rasuulka ilaahi oo kale ah salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee isagu intuu kaba baxayo qalayo tiisii lagaba dambeeyo bal taasna waa qol qoloyin kala qaado haddii bal meeshii aysan oo kale xaalasana magaalooyin baa la joogaa imaamkii baa la joogaa waktigii dee salaada laga baxay unbaaba la qari karaa laakiin meel aan salaad lagu tukanayo hadduu ruuxu joogo oo dad isu tima yimaadaaba ma jirin dee san shaaficiyada yidhahan waa sida tafsiirka ay geliyaan xanaabiladuna oo ah in dee la eego un bal qadarkii salaada laga tukan kari lahaa lagana khudbayn kari lahaa inay dhaafeen markaas baa adigu bal tii iyada laba tukanaya amaya la qalayaabaan ujeeda xadiidii taas baa iyada inooguba sugan kolley iyadoo arrinku inoogu socon doono haddii alla yidhaaho xadiidkan rasuulka ilaahay dee imaka inaguna soo noqnoqon doono marka la eego alfaada xadiidka barana waa ruuxii qalay neefkii waktigiisii horteen inuu amray inuu neefka halkiisii kuba beddelkiisii qalo tiina inna aan loo ictibaarin nusugii waxay inoo caddaynaysaa uun camalkii haba waafaqo iyagu niyo fiican bay ula yimaadeen waxay ula yimaadeen adee shaygaa mashruuca aada laba timaadeen una sii degdega taasay ulaba yimaadeen saa hadalka baranay nooguba imanaysa niyo fiicanba camalkii ha waafaqee haddaanu sii dee sharcigu waktigii u xadeeyey ama sii shareecada ay u dhegtay aanu waafaqsanayn inaanu ansaxahayn eeg niyadoodu way fiicnayd bal kolkol dee niyadaas waxaa la arkaa inay ajri kaloo gaara kuba helaane laakiin camalkan mucayankaa kol haddaanu waafaqin waktigii shareecada ay u dejisay ama habkii ay uba dhigtay niyadani iyada ma noqonaysa shay mubarira oo la yidhaha camalkii waa la aqbalaya niyadaas waaba dhici karta in niyadiisaas ruuxa wax looba siiyo ama ajri uu kuma helo laakiin camalkani sidiisa uma ansaxayo waana sida bal maalan imanka xadiisyadan haddii a la yidhaaho aan caawa ku jiri doono inooguma imanaysa kan iyo kuwa dambaba bal taasba weeye waa umuurihii bal aan yar taaban lahayn halkana xaggan bismi illaahi iyo cala smi illaahidu wax saasoo dee farqi weyn oo saasi uma dhexeeyo ruwaadii baa ku kala duwan bismi illahina waa qaa'ilan bismi illaahi isagoo odhanaya ma magaca ilaahay ah kuba gowraco weeyaanoo isagoo dee waana tii tasmiyadu inoo horreysay marka kitaabu sayd iyo dabaaix aan hore uguma soo marnay bal taas aan laba yimaado kale umurna waa yar tilmaamayaan halka nawowi qolooyinkan dee kutaabtee waxaan qori jiray oo kaba soo naqlinayo wuxuu leeyahi un haddii dee bismi illaahi araxmaan araxiim waatan alifta bismi waa la gooyaayo dee san aynu aragnayba alifta ma jirto bad iyo siintii baa iskuba xigtaa laakiin marka aanay bismi illaahi araxmaan araxiim ahayn sanoo kale bismi illaahi cala smi illaahi iyo alifta waa la daaya aliftii lama lama goynaya aliftii lama ridaya aliftii waa la qoraya markay noqoto bismi illaahi ama cala ismi illaahi dan inoo taaleenay bisinka basmaladii oo dhan aanay ahayn waana arrin uu soo noqlinayo dee wuxuu leeyay tan waa mutacayinba in alifteedii halkan lama sugo وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana khالد بن cabdاللahi عan mطرف عan cاamir عan الbrاء qال أنhu qاal الbrا بن cاazib waa صxaabiga jliilka abina صxaabiga garanaysaan caamirkuna waa caamir iبn شhrاxil waa imaamkii shacbi weeye mdrifna isna nin siqoyn hore soo maray mdrif iبn drيf taas bayn hore soo maray qaala wuxuu yihi markaa brا ضaxى waa gowracay oo odxiyaystay khaali abtigay abu burdata qabla salaati waa maalin ciideed ciid aladxaa bay ahayd adee abtigiina horeyn usoo aragnay abuburdat bnu niyaar baa la yidhaha magaciisa haani bay soo naqliyeen abihi niyaar wala magacyo kale laakiin ka u badani kaa weeye de waa bara bnu caasib waa ninka ansaare ninkana alansaariyi baa la yidhaha waa xilfi buu lalahaa waa dadkii xataa caqabo waa joogayey intii ka dambeysay oo iyagu la degenaayo dee xirfi uu laba lahaayo laakiin reer reer beri ay odhan jireen waayo nisbadiisa albalawiyi way u timaadeen laakiin alansaariya waa xagga xilfi ahaan haddaba abuburdo abtigii ahaa ayaa wuxuu yihi neefkiisii adxiyadahabu wuxuu gowracay qabla salaati faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi tilka taasi waa neefka aad qashay dee waa markii uu sheegay se rasuulka ilaahay buu maqlo yihi imakaa la gowracayaa waktigeedu tay markaasuu arrinta u sheegay markaasuu yihi tilka taasi shaatu laxmin waa hilib neefkii waay waa neef waa hilib adigu aad qalatay un macnaha shaatu laxmintu laysa daxiyata walaa hawaaba fiiha odxiyo maaha ajrigii odxiyana ma laha ee waa hilib aad ku intifaacayso unood reerkaagii aad u qashay taas buu ku yidhi faqaala wuxuu uhi yaa rasuula llahi rasuulka ilaahay ow ina cindii agtayda waxa ku sugan jadacatan jadaco min almaczi riyaha ka mid oo waa adigu neef kuwa dee guryaha weliba lagu rabeeyo ee lagu calfiyo aadna u shishlaa taa sajado cadna waa wakti awqaadda kaba midoo dee kolley xoolahoo dhanba maraha weeye deetan culimadeenu waa taa ilkajabinaya waxyaala ay kuma fasiri jireen walow dee kolley culimo kala duwan ay leeyihiin maaha ilig dhacaye waa wakti awqaadda ka mida waa da-awi markaa kaba mida oo imika marka la eego geel oo kale dee waa neefku markuu shanjirsado ayaa isaga jadacadooda uu noqonaya riyaha iyo lo-da oo kale waa markaa ay laba jirsadaan laba jirsadaan ayaa waxa weeyaan dee ay markaa ama laba sanood ayaa jadaacadooda ama ijdaacooda uu yahay idahoo kale waana inoo dambaysaaye oo barhkood baaba aada uga sii yarayn doone oo markii sanadii u buuxsanto ayaa jadacoodu yahay haddaba waxa weeyaan markay noqoto xagga riyaa iyo lo-diyana ama geeli iyo dee musina ayuunbaa udxiyo geli jirtay waatan waa marka ay saddex jirsado neefku ama rida ay saddex jirsatay udxiyo gelaysaa inta ka horreysay udxiyo may gelahayn neefkiisina waa kan qalay oo udxiyo ugu talagalay jadaaca min almaczi riyaa ayaa agteeda kuba sugan faqaala wuxuu yihi daxi bihaa taas qal odxiyo kaba dhigo si aad dee qurbadiiyo nusugii maanta iyo cibaadadii aad ulaba timaadid inay tii hore nusug may noqone walaa tasluxu ligayrika adiga kayrka waa abuburdo cid aan ahayn ay u suubanaysaa ma jirto dadka kale kama gudayso isagaa loo khaas yeelo cudurdaarkana waa la lagu khaas yeelay adigay odxiyo kuu noqonaysaaye laakiin adiga kayrka jadacan riya ah ama maczi waa neefkaa dee laba sanadood markaa jiray adigu ama laba sanad laba jirsaday uun isaga kama gudayso inkastaba haba shishlaatee uma qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man daxaa ninka odxiyaysa odxiyadiisii qala qabla salaati salaada horteed fainamaa dabaxa linafsi naftiisi buu garocay waa neef uu qashay uun ujeeddadu nusugii iyo ajrigii iyo hawaabkii ay lahayd odxiya ma laha kaasi waman dabaxa bacda salaati salaada dabadeed ruuxa qala odxiyadiisiina faqad tama nusuku cibaadadiisii waa nusuku halkan waa cibaadadiisii jaanibkan kuba tacalluqsanayd uu taab noqday way dhammaatay u buuxsantay wa asaaba waxaan u asiibay sunata almuslimiina muslimiinta dariiqadoodii oo dee markay odxiyo noqoto waktigii la qalayay waa waktigaa salaada dabadeed sunihii muslimiintana waa asiibay nusugiisna uu u taab noqday bal alfadaan horta waxoogaa israacraacin doonaa lafti laftigaan yar sharxi doonaa yar soo noqonaya si aan meelo qaarkoodna masalada u egno masaladina kolley waxaan filayaa xadiidkii hore inoogu soo dhammaatee xadiidkii hore jundub ibnu cabdillaahi dee waa umuurahan yar ziyaadahasa imanka jadaacadan imanka oo kale iyo taksiiskan isaga uu rasuulka ilaahay kuba khaasiyalay waa umuuraha daahirka iyaguna xadثna yaحya بن yaحya qal aخbarana hushaym can dawud can الshacbiy can اlbara bn caزaag markii hore caamir bay nimankana waa shacbi waa nin keliya un ee umuurahaasna kolley ina dabdisaan waa muhim daawudkana kol hadduu inagu soo noqnoqdo shacbi kaba warinaya waa daawud ibn abi hindi ninkaas iqada ee mudqikaasna sigaaru taabiciin ba cibaadada badnaa ee ikhlaaska badnaa can ilbara bni cazibin ana khaalahu abtigii abaa burdata bni yayaarin dabaxa qabla an yadbaxa nabiyu sala allahu alayh wasalam ayaa udexyadiisii qalay intaa rasuulka ilahi gowracin udexyadiisii faqaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilah markii dee uu ogaaday xaalkii ina haada waa yoomkani yowmun maalin weeye allaxmu fiihi makruhun laxmigu uu yahay mid la naco allaxmu fiihi makruhun bal aan horta laqbada aan ku sayn wainii cajaltu nase bal may laqbada hay yar damaysaynta kale cibaaradan hilibku waa maalintani maalin la naco ayuu kaba cabiray laftigan muslim halkan buu dhacay kolley hadal dheerna nawowi waa leeyahay oo qaadigii uu kasoo naqlinayo kol hadduu qalqaala alqaadi meelahan idlaaqana ehid maaha kutubtiisa fiqiga qaadigu idlaaqi jiray qaadi ciyaad weeye ninkan uu idlaaqayo wax kasoo naqlinaya qaal alqaadi uu leeyahay waa sharxiisan muslim oo dee doodkii muslim ugaba horreeyey sharxiis sharxiisna maanta ikmaalulmuclim waa madbacaysan yahay dabca fiican bu weliba ku madbacaysan yahay wuxuu leeyahay qaadigu kasoo naqlinaya muslim istan baa dhacday makruuhun marka la eego min dariiqi sajaziya iyo farisi waa qolooyinkii ruwaad ahaa midkood aniga waxay dhacay sanjari baa dhacday ma garan karo qolooyinkiina sharaxaysa waxaa dhacay min dariiqi sanjariyi walfarisiya dee sanjarina nin jira ma aha ee waa sajazi horaba waa dee waa ruwaadii kitaabkeen tirmidina saasuu kuba sheegay waxaa kaloo wuxuu leeyahay muslim cudri dariiqiisa marka la eegaysan waa ruwaadii kitaabka maqruumun halkan makruuhun bedelkeeda maqruumun baa dhacday halkan baanay barhkood riwaayadan maqruumun bay sawaab kaba dhigeenoo laftiga maqruumna waxay noqonaysaa markaa haddii aad maqruum nidhahno waa kuwa ruwaadii muslim barhkood bay leeyihin way dhacday iyaga riwaayadoodii bay dhacday muslim markay noqoto اللحم فيه مكرون مقروم اللحم لحمgu waa maalin فيهi يومkan dhexdiisa مaqruم ay dee مشhتah wey mid la jecel yahuyo dadku had iyo goor dee way wada doonaan inay hilib helaan taas bay doonaan ee waana macno aada u dhow marka barhkood baa sabaab kaba dhigay oo ka dhigay يشhتaha فيه اللحم oo qarimtu ilى laxmi waana ficilo baabkeed iyo qarimtuhu idashtahayto marka haddii la yidhaha qarimtu ila laxmi iyo qarimtuhu iyadoo aan dee xarfujar loo baahanba macnaa waa hilibkii markaad uxiisootee doonayse taas ayaaba cibaara ama ficilka lagaba cabiraan oo bal matalan taas buu yihi kale riwaaye bukhaarina waa alfaado kaloo dhacay in hada yowm yushtaha fii laxmu waa dee ujeedada riwaayaadkay kuma fasirayaan maqruumna ay kuma raajax yeeleen in bal taas bay bacdigood oo lafdigii makruuh bay leeyihiin tanba ah qolooyin baase ibnu carabi oo kale iyo wuxuu isagu kuba tagaa halkan allaxmuun sidee riwaayada buu leeyahay macnaheediina macno kale ma yeelan kara ay macnihii bay diidan yihiin tane allaxmu bedelkeedu waa la yidhaha allaxan oo xa imaka xadii laba fadxiyo taas buu idha oo bal matalan xadii laba fadxiyo markaasna wuxuu kaba dhigayaa oo allaxamna uu kaba dhigayaa waa ina hada yowm maalin weeye allaxamu ay ishtihaau laxmi fiihi weeye waa laxm waxay marka xada la kasriya waa doonidii iyo ruuxii oo uxiisaysan ama u saruuraysan hilibkii oo kale maalintaas dee markay noqoto inuu ruuxu waayeyba hilib oo xaaladiisu ay taa noqoto dadku ay nacaan calaa kuli xaal hadalku way yar dheereeyeen laakiin imaam nawowi baa raximah llahu tacaala markuu waxyaalahaas soo yar iyaga kasoo naqliyey cibaarada makruuh baadna keentay ayaa wuxuu sheekh kale abu muuسى aلasbihani uu kaba soo naqliya xaafid macruufa macnuhu waxa weeye oo xadiidka uu kuba fasiray in hada kani lafdigiina sidiisaa lagu daynayaaye yowm maalin weeye allaxmu hilibku fiihi makruhun oo laxmu ay dalabu laxmi fiihi makruhun in meelaha la doondoono ruuxu cid kale u baahdo hilib la doondoonaa ay tahay wax la naco oo dee dadkii kuba culus markaana weyno waa tuu leeya o ay fiican tahayba kale xafid maxajarna wuxuu sooba naqliya hadalkan isagoo xoogeynaya bimacnaa ujeeddadu ay tahay allaxmu fiihi waa dalab laxmi min annaas ka sadiiq waljaar oo adigoo ka doondoonta dadkii oo dadkii wax weydiiyeysta maalinta caynkan dadkuba ay wax wada qalanayaan dee karaaha weyo dadku way nacaan marka wuxuu leeyahay waxa uu markaa u baahday si aan ehelkiisu taa ugu baahan ee u doortay si aan ehelkiisu taa uguma baahan inuu u degdego uu hore dalab kale iyo cid kale inay ugama baahdaan iyo waxyaalaha bal uu markaa uga kaafiyo ama uga qani yeelo calaa kuli xaalin laftigeed makruh waa timi barhkood waa kuwa macnaha hore kuma fasiraya maqruumun kol hadday riwaaya dhacday iyadoo riwaayaadkii kale waa maalin hilibka la doonayay iyo waxyaalahaas ay kuma fasireen haddii bal makruhun sideeda laguma daayo saa abu muusa alasbihani ay kaba soo naqliyaen aweyne uu leeya waa mid fiican xaafidna uu hadalkaa kaba soo naqliyo fatxulbaari bay kuma sugantahe uu kusii idaaxiyo oo ahaa maalin weeye hilibka doondoonkiisi oo dad aad weydiisato ama jaar ha noqoto ama saaxiibka haba noqoto ama qaraabadaadii haba noqoto hilib lagama doona waa wax la naco oo dee ruux kastaa wuxuu jeceliyay inuu hilib uu leeyahay uu haysto taas baaba ahayd maalka saas daraaddeed baan uga degdegay oo markaa muxuu idhi wayni anugu cajaltu waan dedejiyey nasiikatii waa dabiixadaydii ee nusugaan uguma talagalay gawraceedii baan dedejiyey horaan u gowracay lidcima ahli si dee aan ehelkayga u qoodiyo wajiiraani iyo jaarkayga iyo ahli daari dadkan ila degan oo xaafadayda ila degan inaan horeba usii siiyo ayaan hore ugu sii gowracay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay wuxuu hi acid nusukan waa ta aan idhi ee niyada fiican iyo xataa niyo fiican ba halaba camalkii kol haddaan waafaqsanayn sidii shareecadu ay u jidaysay dee ma noqonayso niyadani mubarir uma noqonayseen marka muxuu hi acid nusuka nusuk kale dib ugu celiyo neef kala qal faqaala wuxu uhi ya rasuula اllahi ina cindii agtayda waxaa ku sugan canaqa laban waxar dee aan saa usii weynayn oo kuba dhow waktigii ay dee jaqaysay ay markaas oo macnaha waxa weeyaan markaa maaha waxar aada u yaro oo weli dee wax markaa jaqayso hooyadeed maahe macnaha waa qariibatan mima tardaco macnaa kuwa dee radaac iyo waxyaale ku dhow oo waktigeedu kuba dhow yahay oo waxar aan saa weyneyn muddo dheer aan jirin laakiin waa dee aqalku ku hayeeyo oo ku calfinayo markaa neef shilis bay heda waaba kan yidhi hiya iyado khayrun kaba khayr badan xagga marka leegay hilib shilayskeed iyo taa min shaatay laxmin laba neefoo adio dee laba markaa neefoo dee kuwaa hilibka loogaba qastaa aad bay uga qiimo badantahay kaba fiicantahay kaba shilis tahay macnaha waa neef daajin ah aqalka lagu calfinayay aada u naaxay dhexdeedu haba yaraato rina way ahayd ama xarna way ahayd taas baa aan hayaa faqaala wuxu uhi hiya khayru nasiikatayka labadaadii nasiiko waa tii hore iyo tan dambe tan baa u khayr badan oo dee tan baa waafaqsan cibaadadii iyo nusugii walaa tajzi mana gudayso oo jadacatun jadacay ahaydba ee waa markaas jadaco can axadin axad waa jadaca min almaczi weeye ama min adani hadday tahi way noo dambaysa haddii ala idhaaho can axadin axad bacdaka adiga kaa dambeeye kama gudayso aday kuu ruqso tahay sababtan baaba lagugu ruqseeyey cid kale kama gudayso taasba ayuu rasuulka ilaahay kuba idhi halkan khayru nasiikatayka labadiiba nasiika laga cabiray laakiin tan baa ta u khayr badana buu yihi marka sheekuna wuxuu leeyahy halkan macnaha xadiidku waxa weeyaan dee tii horeba ru wuxuu ugu talagalay nusug buu ugu talagalay tanna waa tan nusugii dhabtahayd noqotay marka kol haddii tii hore suuro nusug ay lahayd oo ama uu gowracay si ay nusug uba noqoto marka tan baa dee tasniyada keentay oo ah uun inay taa horena marka la eego siuu isagu u jeeday siuu doonayey si uula niyooday nasiikay ahayd walow aanay waafaqin waktigii dee shareecadu ay jidaysay saa daraaddeedna odxiyo aanay kaba gudin tanna waa nasiikadii iyadoo kaba fadliga badnayd oo dee waa odxiyadii baa ku xasishay taasna kumay xasilin marka hadal buu imaka halkan sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala uu leeyahay tii hore walow ahayd neef udeesan rasuulkuba yidhi reerkiisii u qalown ay noqotay laakiin ajri iyo sawaab bay leedahay kumana laha inay odxiyo noqoto odxiyo may noqon odxiyadii kamay gudinbe laakiin maxay tahayba khayr buu ula jeeday daaco suuradeed buu kuba saaray niyadiisu tan bay ahayd markaa jaanibkaa ajri uu ku yeelanayaaye laakiin xaggii marka la eegay inay ka gudayso odxiyadii jaanibkaas baan jirin tan baana siiqada keentay marka malaha hadalkan kolley walaaqoleenkiina subaxdii maalin dhawood baabay inagu cusbay oo markan niyada iyo maqaasideedii ay kalaba hadlayaan ay kaba hadlayaan ayay dee yidhaahaan kitaabkan subaxdina kuba jirtee ruuxu niyadii kolkolba iyadoo niyadiisana da camalkiisiiba mu waafaqin la doonayeyba laakiin niyadiisana uu isagu khayr niyeysnaayo khayr islaa kuba samee ayaabay dee sawaab iyo ajri u kuba mutaa xataa shaygii on kaba gudin oo kaba dhicin oo kale waana ta hadalkan imaamku uu leeyahay ee halkan kuba soo naqliyo cizudiin ibnu cabdisalaam iyo umuuru soo naqliyo waxaa kaba mida ka soo qaad ruuxu salaad buu doonaya inu tukado salaadda xishaayo aan ka soo qaadno wuxuu soo galay masjidkii ama halkii uu kuba tukanayey aad tukatid wuxuu istahawood wayse qabtaa show ficlanna ma wayse qabo salaaddii buu iska galay salaaddii dee markuu ogaaday inaanu wayse qabin salaaddii kama gudayso ee kamay dhicin salaaddii inuu kusoo celiyo wayo kamay gudin laakiin ah dee niyadan uu islahaa bal waxa weeyaan wanaag kuba sameeyiyo taas oo kale iyo dee kolley waxaan uu sameeyey niyo ahaantaas qasadkan uu lahaa ficilkan iyo waajibkaa gudo qasadkaa waa leeyahay qasadkii fiicnaa waa leeyahay laakiin shaygani kama gudino markaa camal ahaan lagama sawaabinayo laakiin niyo ahaan ayaaba laga sabaya masilo kalena way laba yimaadaan oo kale walow isagu uu yidhaha waxyaalihii aan dahaaro loo shardiyayna uu laba yimina dee kolley kama lumayaane malaha wax loo ictibaarinayo bal muhima hadalkan imaamu nawine kolley taa kamaba dheero wuxuu leeyahy kol haddii dee khayr iyo taa uu niyeysnaa odxiyo may noqon oo sawaabkii odxiyo ma laha laakiin niyadan khayrka iyo dadkan aad waxa cuneen oo aad hore ugu sii dedejisdiye umuurahaas weliba jaarkiisiina u kuba talagalayo dadkii ahla daari taas niyadaas ajrigeed iyo sawaabkeed uu yeelanayaaba oo dee kolley niyo mujaradaba khayr lagu hamiyeyba sida axaadiisu inoo timi hami uu shur ruuxu khayr kuba hamiyey intaan u samaynba ajri waa loo qoraa sawaab waa loo qoraa hadhow haddii uu sameeyana dee xasansanadii oo loo laablaabay ayay tegaysaa laakiin hamigii iyo niyadan khayrka iyo waxyaalahaas laf xadiid daciif ana niyatulmumin khayru min camali oo kolley waa waxyaalahay kuwa fasireenna kaba mid weeya xadiidka sidiisuu daciif u yahay laakiin waxadaana bal markaa taas baa وxadثني khayر نaصيkatayka وlaa تجزي jadاcta xadaثna محamed بن mسنى bal kol imka شharxiisii waan wada gaadnaan filaya wixii inagu soo yar kordha mooyaane bal carabkaan yar marinaya xadaثna محamed بن mسنى qال xadaثna بن أbي عadي عن dawuda عن الشhعبي عن البراء بن عازب qال khadبna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يوم النحر faqاaل laa ydبxana yaanu gowracin أحad أxadna xatىa يuصلya udxyadiisa فqال qاaل wuxuu uhi brا faqاaل khاalي abtigay baa yihi ya rasuul الlahi إna hada kan yوم اللحم فيhi makruه ثuma ذakra بmعنى xadيث الsham xadiثkan kala soo baxnay وxadaثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadaثna cبd للhi بن نmayr xa وxadaثna بن نmayri qaala xadaanaa abi kaley ishtibaah meja ma jiro ibnu numayrkani cabdillaahi maayo waa maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr isagana waata aragnay in badan iskaga soo idlaaqo dee aabihii baana cabdillahi ibnu numayrkaasune qaala xadaanaa zakariya oo can firaasin can caamirin can ilbaraa'i qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam man salaa ruuxa tukada salaatanaa salaada yadan ciidanba wajaha ay wajaha weja wejigiisa ujeediyo qiblatanaayo qibladayada qaabilo waa ruux muwaxida waa ruuxa muslimka rasuulka ilaahina rumeeye raacaya wanasaka qala nusukana nusug ayaga iyo dee waxa weeyaan misandee dabaaixdan ilaahay looguma dhowaanayo ninka caynkaasi falaa yadbax yaanu gowricin xataa yusaliya ilaa uu ka tukanayo salaada ciidda weye faqaala khali ya rasuul اllahi qad nasaktu can ibni li waxaan waan gowracay oo can ibnin inan lii aniga ii sugnaaday xaggii ayaan wax kaba gowracay oo kaba qalay faqaala daka shayun bal halkan kolley imaam nawowi raximah llahu tacaala mufasirin xaafid ibnu xajar baa raximah llahu tacaala yidhaah wuxuu kuba fasiraa sida dee maalan alfaadaha markii hore inoo horeysay oo uu yihi wainii cajaltu masikatii liuطcima ahlii wa jiraanii wa ahli daari waxaan wuxuu hore ugu sii qalayay baahina way jirtay sida lafta inooguba dambeeye ku sugnayd dadka jaarkiisa iyo ehelkiisaas balse dee iyagii markaa hore ugu sii qalo oo ay dee kuba intifaacaan oo xaajadaasna meesha ay u awdanto marka wuxuu leeyahay annasaktu can ibni lii waxay ma la macno tahay un hadalkaa hore aynu soo marnay loodcima ahli waa si u dee uqoodiyo inankiisi iyo awlaaddiisiiba kaba mida dadkan uu doonayay in hore ay uba sii helaan wax iyo dadkii jaarkiisi iyo taasoo macnuhu waa kaasoo kale un waa suxaf ibnu xajar yidhaahbon waay markaa can ibni le faqaala daka shayun arrinkaas iyo neefka ad qashay waa shay cajarta waliahlika ehelkaaga aad u dedejisay un faqaala ina cindii shaatan waana canaaq bay hayd saynu soo maray jadaca khayru min shaatayna xagga marka la eego hilibka iyo ay leedahay siay u shibis tahay laba kaba fiican qaala daxi biha iyada od ku qal oo odxi ku odxiyayso fa inahaa khayru nasiikati nasiikata u fiican weeyo tii hore dee may waafaqinba sunnihii ama dee si may waafaqin nasiikadii maaha وxadثna محamed بن مثنى وبن بشhاar ولفظ بن مثنى qالa xadثna محamed بن جaعفr qالa xadثna شhuعبة عن زuبayd الإyamiي عن الشhacbiyi عن الbrا بن عaزib زubaydna hore inuu soo maray زubayd بن الxاrث alyamiyo alyaamiyi labadaba way yidhaahaan waxaana yidhahaan waa jirib yaam reer hamdaan kaba mid aha dadkii yeman degi jiray ahaa waxaan filayaa magaalada najran la yidhaaha sacuudiga asalkeedii hore malaa intaan dee dhowr iyo soddonkii wixii ka horreeyey yeman bay kutubtii hore o dhan kuma sugan inay yeman kaba mid ahayd hayaaba waa iyo nawaaxideeday degaanba taas yaam imaka horta dee reerkaasi waana reer marka hore mala ay ku tilmaamayeen alman alcarab bay odhan jireen xagga shiddadooda iyo taas waxaana laba yidhahdee imaka reerkood magaalada najran dadka dega oo niman baadiniyo ah ayaa u badan magaalada iyo quryooyinka ku xeeranba dee sacuudigu meeshunbuu ku haya ku ilaaliyaayo oo nimanka reer yaam mala dee boqol iyo kontonkii sanee dambaba qolooyinkaasi nago qolada makarimada la yidhaha waa qolo baadiniyo kamid oo aada u qasan can zubayd bn iyaamiya ayaa dee reerkaa imaka waa dadka joogay taabicigani waa dee iqooyin hore usoo maray marka aliyaamiyi iyo alyaamiya labadaba waa mid un can الshacbiyi can اlbara bn cazibi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayه wasalam ina awala maa kiika ugu horeeye nabda aan ku bilaabayno bi isaga fii yowmina maalinta yadan haadaa waa maalintii ciid aladxa musali waan tukanaya salaada ugu horeysa wax lagu bilaabay iyadaa maqsuudka koobaada uma narjicu waan laabmaynaa fananxaru waxaanu gowrgowracaynaa hadi dee adaaxidii faman facala dalika ruuxa saa sameeya faqad asaaba sunatan sunada iyada oo asiibay waman dabaxa ninka gowraca waqtigaa hortii weeye waqabla dalik fainamaa huwa laxmun hilib weeye qadama uu hormariyey liahli ehelkiisa u dedejiye u hormariyey waa hilib neefuu qashay un weeye laysa min anusuki fii shay nusugii marka la eega odxiyada ahaa wuxuu kaga sugan yahay maba jirto wa kaana abu burdata bnu niyaarin qad dabaxa ay qabla salaati faqaala wuxuu yihi markaa markuu tan ogaaday rasuulka ilaahay ku yidhi cindii jadacatun khayru min musinati musinadna waa da-da waa saddex jir markuu neef ku noqdo khaasatan lo-dii iyo dee markaa riya iyo faqaala idbaxa iyada gowrac jadacada walan tajziya jadaca ma gudayso can axadin bacdaka axad adiga kaa dambeeye kama gudayso xadaثna cubaydالlahi bn mucaadi qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbaة عن زبيد سمع أنه سمع الشhعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وxdثna qتayبة بن سعيidi وhناd بن sري qال xdثna أbوالأحوص وxdثna cثمان بن أbي شhيبة وإسحاq بن إبراهيم جaميعا عن جرير كiلاahma wa جرير iyo أbوالأحوص labadooduba عن منصور عن الشhعبي عن البرع بن عازم qال khضبna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثuma ذakra نحو xadيiثiهiم مanaa منصور ragkaa hore شhacbi kaba warinayey ee imika inoo horeeyey xadiiثkoodii ayuu oo kale ayuu sheegay waana dee kollay sanadada aynu soo maray firas iyo zubayd marka iyo raggii zubayd alyami iyo qolooyinkii kale kaba sii horeeyo وxadثnي أحmed بن سعيid بن صkr الdarimiي qال xadثna أbو النعmاni cاrim بن الفضل qال xadثna cabdالواxid عن بن زiyاd qال xadثna cاaصم الأحوal عن الشhعبية qال xadثnي الbrاء بن عازب qال khضبna رsuuل الlahi صلى الله عليه وsلم في yوم نحr faqاaل laa يضحiyana iyaanu odxiyeyn oo أحad أحad na aanu odxiyadiisa qalin xatىa يuصليa qaal rajul nin baa yihi de isagan ku fasirayna waa abu burda cindii canaaqu labanin waa canaaq caanood oo ujeedadu waa neef ama waxar kuba dhow waktigay naaska jaqaysay ku dhow laakiin imika ma dee naas ma jaqdo way ka kortay oo taas baa waa tan jadaacadaw kaba cabiray hiyo khayru min shaatay laxmin xagga marka leega simankeeda ama dee shirayskeeda iyo nafaasadeeda laba neef oo kuwa hilibka loogaba qaso kasii fiican qال فضحي بها ولا تجزي جدعة عن أحد بعدك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة in كhayلweye عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب qال laba صحاaبي ba xadيثka ku wada sugan قال dبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبdلa neef kale ku bedel فقال يا رsuuل اللhi laysa عindي إلا جدعة qال شعبة وأظنه qال وهiي khayر من مسنة waa shake lakiin waana de horeynuu soo aragne iyadaana kama fiican mid مسنة ah faqاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك وxdثna بن المسنى qال xdثnي وهب بن جرير ح وxdثna إسحاq بن إبراهيم قال أخبرna أbو cاmر العqدي qال xdثna شعبة بhda الإسناaد ولم ydkر ma sheegin الشhk في qwلي iyo khayر من مسنة والله سبحaنه وتaعالى على علم سبحاaنك اللهمa وبحمدiك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك